waxaa ka qabsoomay xafiiska prime ministerka shir muhim ahaa oo salka ku hayay doorashooyinka dalka ka socda ee qaarna bilowdeen qaarna hadda la gudagelayo waxaana ka soo qayb galay dhammaan taliyayaasha booliiska ee dowlad goboleedyada iyaga oo isla markaana ah guddoomiyeyaasha guddiga amniga ee doorashooyinka qaranka shirkaas waxaa aada loogaga lufaguray oo prime ministerku ku bogaadiyey ciidanka booliiska soomaaliyeed guud ahaan dalka oo dhan sidii ay uga qayb qaateen amniga doorashooyinkii hadda ilaa hadda intii dhacday ee aqalka sare oo waxyari hadda ka dhiman yihiin shirka waxaa ka soo qayb galay u n-ka booliiska u qaabilsan doorashooyinka iyo amisom booliiskoodana waa naga soo qayb galay waxaa laga dhegaystay dhammaan taliyayaasha booliiska ee dowlad goboleedyada meesha ay hadda marayaan siday u diyaargaroobeen oo si loo dhammaystiri lahaa qaybaha ugu dambeeya ee muxuu ahaa doorashooyinka wixii baahiya jira oo hadda ay u baahan yihiin iyo sidii iyaga qorshaha ay ay dhigteen waxaanu soo bandhignay haddaanu nahay booliiska laba qorshe oo aanu usoo gudbinay madasha muxuu ahaa wadatashiga qorshaha koowaad wuxuu ahaa qorshaha hirgelinta doorashooyinka oo aanu qoraal ahaan ku gudbinay layskuna waafaqay toddobiyo labaatankii may iyo miisaaniyadda loogu talagalay booliiska soomaaliyeed ama amniga lagu sugi lahaa hay-adaheedu kala duwan oo iyagana laga munaaqashooday wixii soo xerooday iyo si loo maamuli lahaa meel fiican bayna haddana noo maraysaa waa waxaa la marayaa marxalad iyo wejigii koowaad na waa dhammaaday wejiga labaadee hadda fooda nagu soo haya oo ergooyinku inta ay ka coslaan doonaan oo muxuu ahaa musharaxiintu inta ay ka coslaan doonaan waxaanu isku waafaqnay dhammaan dowlad goboleedyada taliyayaashooda oo aanu ku kala qaadanay in sida ugu habsan fiican oo ugu waajibaad gudan oo ugu cadaalad fiican in lagu dhammeeyo qaybaha hareyna intaasaana nagulkula dardaarmay